aan ku horeyne kumanaan arday ah oo dhiganaya iskuullada xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa wajahaya macalimiin yaraan kadib markii hay-adihii gacanta ku hayn jiray macalimiinta iyo waxbarashada xeryaha ay hoos u dhigeen tirada macalimiinta ardayda wax ka barata iskuullada xeryaha dhadhaab iyo qaar ka mida waalidiinta ayaa maanta ah halkaasi ka oogay banaanbax ay ku dalbanayaan in macalimiinta loo soo kordhiyo wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada gaarisa xilli dib loo furay iskuullada guud ee dalkani kenya xeryaha qaxootiga dhadhaab arday fara badan oo wax ka baranaysa waxay la kulmayaan caqabadii ugu weyneyd soddon sano halkaasi ay ku noolaayeen wasaaradda waxbarashada ee dalkani kenya si toosa uma hoos tagaan ardayda wax ka barata xeryaha qaxootiga dhadhaab balse waxay kala siman yihiin kenyaanka kale shahaadooyinka dalkani kenya laga qaato magacayga waa bashir cismaan dhawow ku nool xerada qaxootiga ifo waxaan dhigtay iskuulka horseed primary school maxaan ka cabanaynaa maanta macalimiin la-aan iskuulkeedana waa iskuulka oo iskuullada ugu badan waxaa dhigataa studentsa dhigataa marka macalimiin macalimiin waxaana loo keenaya three teachers only three teachers marka ma naaficaysaa saddex macalin keliya annaga waa maya marka waxaa rabnaa macalimiin in loo keeno haddii ay dhacdona macalimiin la-aan iskuulka annagana laga reebi guurka nagu badani unwanted brignancia meesha imaani marka waxaan rabnaa inay iskuullada dibna loogu soo celiyo macalimiintana dibna loogu celiyo oo waxaan rabnaa hayadda elwelfana ay sidan si noogu dhaanto magacayga waa deeq cabdiqaadir xaanshe waxaan ka socdaa iskuulka horseed waxaan ka cawanaynaa macalimiin la-aan saa'id noo hayso iskuulkii iskuullada waxa iskuulka ugu yar waxaa waaye iskuulka ugu yaraa maxaa la yidhi saddex macalin laa u dhigayso macquulgalna ma ahan marka waxaan doonaynaa macalimiin in loo keeno oo nagula caawiyo elw fna sidayna noo dhaanto hal sana naga khasaaray oo korona dartiis ah haddana mar rabna sanad kale noo khasaar hay-adda gacanta ku haysa waxbarashada xeryaha qaxootiga dhadhaab l w f ayaa ku wargelisay waalidiinta iyo bulshada ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab in deeqbixiyaashii lacagtii ay siin jireen hoos u dhac ku yimid keliya ay awoodi karaan in iskuulkiibay u shaqaaleeyeen saddex macalin taasina waxay ku noqotay ardayda iyo waalidiintuba mid dhibaato u geysato aniga magacayga waxaa la yidhahda maxamed cabdi colow waxaan nahay cam german ifo banaanbaxa maanta wuxuu ku saabsanaa waxbarashada anadii baa hoos u dhacday iskuullada anadii baa macalimiintii la daadiyey sidaas darteed waxaad arkaysaa iskuul ay dhiganayso saddex kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan arday oo maarata hay-addii gacanta ku haysay ee l w f ay sheegtay inay macalimiin ka noqonayaan shan shan macalin sidaas darteed bulshadii ifo way u cuntoomi weysay arrintaa ayada ah waxay soo bandhigeen inay arrintaa ku qanacsanayn inay dhibaato ku tahay in ilmahooda ay isku dhammayn doonaan galaasyaha markaa maanta mudaharaadkaasaa jiray banaanbax ay ku sameeyeen arday iyo waalidiin iyo waxgarad kaloo kala duwan dhammaantoodna ka wada caabanayay xaaladda adag ee waxbarashada gudaha xeryaha qaxootiye dhadhaab ku haysato ayaa waxay sheegeen in maati yaryar baan haysanaa caruur baan haysanaa haween baan nahay umulaan nahay curyaanmaan nahay waxa maashta meeshana keenay waa dhibaatadana na haysa awgeed hadda waxaa jira iskoollihiibaa nalaga xidhay soddon saddex kun oo ilmood iskoolkay dhiganaysay saddex macallin baa layidhi halooga dhigo maxaanku idhahaa macallin saddex macallin halooga dhigali saddex macallin saddex kun oo ilmood waxaan bari kartaa oo iskool magaceega waxaa lahaa aamine xuseen nakeenan waxay tahay waxbarasho la'aan daawo la'aan biyo la'aan iyo cuntadiyaan laga sii yareeyey oo laba bilood la dhahay labada kun iyo siddeed iyo tobanka macalin yaraas la bilaabay haddana labada kun ko iyo labaatan kale taga xataan taagannahay hay-adda u n c r waa hooyada qaxootiga hooyada qaxootigana farahay naga qaaday waxaan codsanaynaa caalamul islaan waxaan ka codsanaynaa sidii waxbarashadeena dibna lagu soo celi lahaay oo ilmaheena waxbarashadooda dib loogu soo celi lahaay oo macalimiinteena loola keeni lahaay oo daawada nala sii lahaay daawo ma haysano oo waxbarasho ma haysano oo raashiin ma haysano caalanka waa naga jeestay meelo kale u jeestay caalanka wareegta rasmiya wasaaradda waxbarashada ee dalkani kenya maanta ka soo baxday waxay ku sheegtay in ay maanta u dambeysay waalidiintu dhammaan inay iskuullada geeyaan caruurtooda taasoo ay sheegtay haddii ay dhici weydeen caruurta dib dugsiyada loogu celiyo ina lagu amray saraakiisha amniga inay soo qabqabtaan caruurtaas la geeyana iskuullada ay wax ka baranayeen balse dadka qaxootiga ka mid maaha kuwaasay wasaaraddu wareegtada u soo saartay mana aha in wasaaradda waxbarashada dalkani kenya ay macalimiin iyo tasiilaad ay ugu deeqdo dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab waxayna keliya hoos imaanayaan hay-adda qaramada midoobay hay-ado kaloo hay-adaasi ay si dadban u maalgeliso kumanaanka qaxootiga ee gudaha dalkani kenya ku sugan gudaha dalka keliya waxay ku haysteen amni waxbarasho haatanna waxbarashadooda ayaa ceel ku dhacday horaanna cunno yaraan ayaa ka jirto cunadii ayaa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsanaa qaxootiga w f b ay ka goosatay maxamed farax shire v o a garisa